maamulka degmada ceelberdi ayaa waxa uu saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku wargelisay inay isu diyaariyaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen furitaanka waddooyinka soo gala degmadaasi iyo sidii ay howlgallo ka dhanna wararka al-shabaab ugu samayn lahaayeen deegaanada ka tirsan degmada ceelberdi ee gobolka bokool gudoomiyaha degmada ceelberdi ee gobolka bokool cabdirasaaq cameer cumar ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan qorshe ku aadan sidii shacabka degan degmadaasi ceelberdi iyo deegaanada kale ee ka tirsan sidii ay ku heli lahaayeen gargaar deg deg ah maadaama ururka al-shabaab ay godoomiyeen degmadaasi dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in hadda ammaanka degmada ceelberdi uu yahay mid laisku haleyn karo iyadoo sugitaanka ammaanka ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada midooda afrika ee amison hawlgallo badan ayaa jira ee keliya ma aha degmada ceelberde ceelberde waxay isku xidh u tahay degmooyinka u dhexeeya degmada xudur iyo degmada ceelberde tuulooyin aan ka soo celinay cadowgu way jiraan ilaa hadda ciidamadu way maqan yihiin xilli dhowna insha allahu guud ahaan gobolka oo dhan waxaa ka bilaaban doona howlgal midaysan oo xudur ceelberde iyadnoo guud ahaan gobolka oo dhan inta aan isku xidhayno ayaa ka bilaaban doona dhammaan jidadka degmada ceelberde way furan yihiin waa degmada keliya ee gobolka bakool ee wax jid ah oo ka xidhan uusan jirin weeyaan marka laga reebo jidka baydhabo kolley dowladda ayaan ka sugaynaa in ay awaamiirta bixiso laakiin diyaargarowga ciidamada amisom iyo ciidamada guud ahaanba jooga degmooyinka gobolku wuu dhamaystiran yahay in la furo jidadka ayaana rajaynaynaa xil inta ka horeyso doorashooyinka dhici doono ugu dambeyn bisha oktoobar siidin cali muuse maxamed radio risala magaalada baydhabo